bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ehelada ula naxariistee gabadhii dhowaantaana lagu gubay magaalada muqdisho ayaa sheegay inaysan gorgortan ka gelin dilka gabadhooda aabbe muddo labaatan sana ah soo korinaya caruur uusan dhalin adeer u yahay hooyadiisi ayaa sabab u noqotay dilkiisa odayaashii waxgaradka degaana hoos yimaada degmada balcad ayaa sheegay in lasoo gebagabeeyey khilaaf laba beelood oo wada dega degaana hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe in lasoo afjaray odayaashii waxgaradka degaanada sheerbi iyo sidoo kale waaciye ayaa iyaguna sheegay in dadkii ka qaxay degaanadaasi dib loogu soo celin doono guryahooda akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhagaysan doontaana dowladda dalkaasi maraykanka ayaa sheegtay in yuhuudda aysan ku taageerin weerar ay ku qaado maraykan rafaac
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hagaagintaasi waa qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaad dhegaysanayseen warkaasi oo dhammaystiran kusoo dhawaada waa hagaag dhegaystayaal aan ku horeyno helada qaar ka mid ah aabe muddo labaatan sana soo koriyey ilmaad erowa hooyadoodii dhashay ayaa sabab noqotay dilka aabbahaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisalaam jula shaakir
wiil oo laba nin kale u soo kala dhashay ay ku goobteen iyo habartaba saddexdooda isla dileenaa maqle wiilkeeda kale oo asikaro gurigan jiifaha kamaaldin la dhahayn wuxuu yidhi haddoo wadoole oo tan ka kaco anaaba magacay kamaal laga bedelaa
acdo murugaleh ayaa ka taagan gurigan oo xalay lagu dilay allahu naxariistee aabbe ibraahim xasan oo lagu naanayso waddooli si wada jir ay u dileen sida la sheegay laba wiil oo isagu uu soo korsaday iyo sidoo kale hooyadood aabbaha ayaa dilkiisa qoyska waxay noo sheegeen inay u adeegsadeen tooreey ama mindi oo ay halkaas ugu dambayntii uu ku nafbaxay aabbaha gurigan waxaa ka taagan murug aad u weyn waxaana halkan ku sugan dadyow kala duwan oo ehelka marxuumka ah iyo sidoo kale dadka dariska la ahaa waxaan la hadalnay mid ka mid ah wiilasha ay dhaleen aabi ibraahim iyo sidoo kale hooyorqiyo oo iyadoo dilka qayb ka ahayd oo isaguna dhaawac ka muuqda wuxuu inoo sheegay ama wuxuu inoogu warbixiyey sida ay wax u dhaceen
hooyo waxay wacta wiilteeda wacta weyn oo iyada dhashay intay wacta wiilteeda inta taaranoo dadanyaa uga imaadiye meeshoo rabshada ticiye aabbo oo dubooday aabbamata bud loo heystay haddana hooyaad soo labaysay iyo wiiltale oo iyada dhashay saddexdooda marta saddexdooda doobteen meeshaa marka aabba lagu midiyey marta aabba inuu midiyey umaleyna waa arta dhexceliyahay dhexcelistaa dalaayo ani marta madaxa waxayris budgii daari marta aabba inuu wax daari umaleymaa banaanta banaanta u baxay inoo fiicnaa umaleeyahay oo wax dham ay daarin waxaan sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah dadka ehelka la ah aabi ibraahim ee geeriyooday iyo sidoo kale dadka deriska la ahaa iyagoo dalbaday cadaalad waxayna sidoo kale inoo sharaxeen sida ay wax u dhaceen
waxaan lehay allah u naxariisto marka waxaa dadkaan ka maqlay in macnaha lagu goobtay laba wiil oo laba nin kale u soo kala dhashay ay ku goobteen iyo habartaba saddexdooda isla dileenaa maqle marka saasa ay gu soo gaartay marka ani wax yar leba meeshaan joogaa marka wuxuu ii sheegay made laakiin ay antaan inuu macnaha xoogo hurgufi ka dhaxaysa ani iska dareem laakiin asiga wuxuu ii sheegay made mana waraysan marka ay antaan wuxuu yidhi caadi mihi marka meelahan aan wuxuu yidhi qof kalaa meelaha ka raasanooyaa marka waa kaasaa qoftaan iskuma ficin waxsaasuu yidhi bes war kale uu ii sheega ma jira fal dil ahaa meeshaan ka dhacay wadaad abtigee ah xali toddoba sacaan ugu mid aniga markaan imaana asoomeetaan ugu imaaday oo inta naf in la ordayo luuq meeshaas ku dhacay alxamdulillah allah u naxariisto marka ciddi dishana meesha waa ka farabaxsatay waxaan u baahanaa in cadaaladda la hor keeno islaantiisaa dishay iyo ilma asiga gacantiisa ku soo korsaday marka waxaan rabnaa annaga in cadaaladda noola hor keeno macantadeeda insha allah xiriirka ka dhexeeya anaga nin inaagtiis waa isdagaalaan soo maaha xiriirka ka dhexeeya anaga ma sheegi kar laakiin inay isdagaaleen oo iyadan wiilasheeda ay wacatay oo meesha dilka saasa u ku dhahay naga ahaana u soo baxnay waxaan rabnaa haddii micnaha oo xuquuqdiisa ninkaas inaan lagu tumanin xuquuqdiisa sida dadka kale loo raadiyay in loo raadiyo sidii degdega loo heli kara xuquuqdiisa loo sameeya annagoo deriska ah waxaan ka codsaynaa dawladda kulli iyo micnaha maaragta nabasugidda in ninkaas gacanta lagu soo dadkaas gacanta lagu soo qabto oo cadaaladda la hor keeno cadaalad waa shay qaali ah haddaan cadaaladda la hor keenin dhibka waa sii weynaana marka waxaan rabnaa haddaan deris nahay ninkaas xuquuqdiisa in la helo annagoo deris ah sidaas ayaan jecel nahay ninka xuquuqdiisa ha loo raadiyo dad derisaan nahay gacanka qardaraa dishay ilmuhu soo korsadaa dilay macal habartii dhashay aan kee ka micelin sidaan maqlaanay hadda yaa
ehelada loo naxariistay ee gabadhii dhowaantan lagu gubay magaalada muqdisho ayaa waxa ay co- iyagu ay sheeganayseen gorgortan ka geli doonin gabadhooda arrintooda la xiriirta waryaheena cabdifataaxil kacase ayaa warkan inoo faahfaahinaya
madaxweyne adigana in saxiixaaga uu u xayiran yahay duugista luul cabdilcasiis oo farinjeer ku jirta inaa adna dadejiso in gabadheena aan la duugi doonin haddee toban toban beri iyo labaatan beri iyo bil hadda kusoo dhawaad haddee noqoto xitaa in gabadheena aan la duugi doonin waxaan u baahannahay cadaalad luul cabdicasiis waxay u baahan tahay cadaalad halkan waa bannaanka kore ee isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho waa halka ay ku jirto allaha u naxariistay luule cabdicasiis oo ay toddobaadkii hore ay ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib markii degmada dharkiinle ee gobolka banaadir uu ku gubay saygeeda luul ayaa eheladoodu waxa ay sheegeen in ay doonayaan inay cadaalad helaan xilli eedaysanaha uu gacanta ugu jiro laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah ehelada oo warbaahinta kula hadlay bannaanka kore ee isbitaalka digfeer ayaa waxa ay sheegeen in marnabo aysan u dulqaadan doonin dhibaatada loo geystay gabadhooda ayna doonayaan keliya in ay ku qanacayaan ay tahay inay cadaalad ay hesho gabadhooda waxaana ay sheegeen in la duugi doono ama la aasi doono luuli cabdicasiis ilaa eedaysanaha laga dilo sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada oo warfidyeennada kula hadlay bannaanka kore ee isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho waxaan u baahannahay cadaalad luul cabdicasiis waxay u baahan tahay cadaalad arrinta hadda maanta aan u soo baxna waxay tahay inay marmarsiyo ku raadinaan wiilka ciddiisa shalay lum- ka bixisa magaalada ee maxa- baabuurta taargeysan ee la yaqaano ku bixisay inay haddana markay ku fashilmeen falkii ay sameeyeen ee la ogaaday inay haddana marmarsiyo u raadinayaan inuu ninkaas mentali yahay mentali hadduu yahay aqli muuna lahan aqli uu ku gubub suuqa ku tugubaasin kusoo gaduu qabaa beenyaa la isku sheegin haddee wax uu taraayo waa la soo wada hadle qof kasta fikirkiisa uu dhiibta laakiin annaga hadalkeena gabadhambayska wuxuu yahay in gabadheena aan la duugi doonin haddee toban toban beri iyo labaatan beri iyo bil hadda kusoo dhawaad haddee noqoto xitaa in gabadheena aan la duugi doonin ilaa ninkaas aa tiirka laga geeyo maalinta tiirka la geeyo annaga gabadheena aa duugana labadoodna hal mar aa laisla wada duuga ha laga joojiyo war- wararka beenaawuurka beenana oo bannaanka la wareejinaayo ah in gabadh maxaa la dhahaa ninka inuu mudaabeeyo iyo inuu waalnaayo waxaas annaga ma noo soconaay annaga waxaa u baahannaha cadaalad cadaaladdan waxay tahay in anaga ninkaas waa noola soo qabtay in tiirka noola geeyo haddii tiirka noola geeyo gabadheena waa duuganayna ilaa laakiin aan gabadhaas ti oo ninkaas tiirka la geenin gabadhaas lama duuga madaxweyne adigana in saxiixaaga uu u xayiran yahay duugista luul cabdilcasiis oo farinjeer ku jirta inaa adna dadejiso ugu dambayn waxaa jira meediyaha
odayaasha iyo waxgaradka deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in xal laga gaaray khiraaf laba beelood oo gacanka hadal uu sababay halkaasi ku dhexmaray deegaano hoos yimaada degmada balcad odayaasha ayaa la sheegay ayaa sheegay in iyagu arrintaasi ay soo gabagabeeyeen iyadoo maamulka degmada balcad nuuqeyb uu ka ah arrintan in lasoo afjaro waa kuwan qaar ka mid a odayaasha labada dhinac iyagu sheegaya waxyaabihii lagu heshiiyey labada dhinac ay wada qaateen
cali ciise waxaan maanta isugu nimid khilaafkii ka dhexeeyey beesha diinlamantaan iyo beesha baare khilaafkaasi waa dhammaaday beesha diinlamantaan iyo ninka nin laga dilay waxaa dileen beesha baare nin ka mid ah dilkii waa laga heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in la bixiyo labaatan kun iyo saddex boqoloo doolar heshiiskaas wuxuu ka dhacay degmada balcad waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada balcad waxaan nahay labada dhinac nabadoonadoodii iyo weliyo demkii wax laga dilay magacayga waxaa la yidhaahdaa xuseen maxamuud macow wiilkaas oo dhintay waxaa haddii lahayd maayo nimankii nimanka haddii lahayd maayo wiilka heer baare labaatan kunoo dollar ayaan ku heshiinay waxaana noogu dhiman lix kun oo doolar iyo saddex boqol waana ku cafi- waana ku cafina waa weladamki
odayaasha waxgaradka degmada balcad ee ay maamulka degmada ayo kuwaasi ahaynoo soo gabagooyey khilaaf laba beelood ah oo gacanka hadal oo halkaasi ku dhexmaray deegaano hoosmaada degmada balcad dhinaca kalena odayaasha iyo waxgaradka siyaasiyiinta ee cuqaasha gobolka bari ayaa sheegay in dadkii iyagu ka barakacay deegaanada sheerbi iyo waaciye ee gobolka bari dib loogu soo celin doono deegaanada deegaanadaasi kadib markii gacanka hadal laba beelood oo halkaasi uu ku dhexmaray waa kan garaadada isla- iyo weliba salaadiinta gobolka bari oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya
oday reerkiisa mana maala mana moogaa la yidhi Ee, waa wax muddo socotay si yarna waxaa laga yaabaa inay iskaga belbalaabatay inay marba heer joogtaa laga yaabaa laakiin maanta waxay gaartay in la islaayo oo xabadi dhacdo oo dhimasha dhacdo oo dhaawac dhaco bay gaartay mar dhagax tuur bay ahayd mar juuqjuuq bay ahayd marba heer bay gaartay marka maanta waxay gaartay dee wixii maanta aad ogtihiin oo wada ognahay inteena tan xoogaal baynu wada nahay ugu dambayntii waxay gaartay in laga qaxo meesha waxaa la yidhi laba maroodi meel ay ku dagaalatay cawskaa ku baabaa labada beelood oo meesha deganaa oo hadda ku dagaalamayay dadkii kale oo meesha deganaa bay dhibtii gaartay xaqiiqdii waan dareemaynaa sunna sunna kawniya weeye wattaquu fitnatu laa tusiibana aladiina dalamuu khaasa waclamuu ana allaha shadiidu ciqaab haddii fitna dhacdo kii dhibta geystay iyo kii kaleba waa saamaynaysaa xaqiiqdii maanta dadkii meeshaa deganaa dhibta gaartay waa la garanayaa qayb baadiya jirta qayb dad aan weligood magaalada ka teginoo haddii inaan dadka wadan oo dadka gardaansan keliyan waxba noqon maysaan dadkaa u lahaydeen aa boqortooyada u sheeganaysaan wey dadkaa wax ku ahaydeen wey haddee waxaan leenahay war wax kasta fiirsho
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysa ee caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel